habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyey islamarkaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubaridan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen
waa fiidnimo sabtiya lix iyo labaatanka bisha noofembar sanadka labada kun iyo labayo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo laanta iyo weliba bogga internet-ka ee v o a somaali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay in boqol ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dileen deegaanka ceeldheere buraale ee u dhexeeya degmada aadan yabaal iyo mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyey islamarkaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubaridan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen in ka badan laba boqol oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee al-shabaab oo ay ku jiraan laba-iyo toban horjooge khawaarijta la laayay waxaa ku jira ilaa toban ka tirsan horjoogayaashii hogaaminayey
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan uu kaga warbixinayo dagaalkaasi
nimankii nabaddiidkaa sida la socotid xalay waa weerar badanaa meelo badan loogu sameeyey sida ciidamada danab waxaan ku sheegay duqooyin kala duwan marka noolal iyo geeriba waa ku haynaa ayagoo noolna waa haynaa ayagoo dhintana waa haynaa laakiin ayaga ma tira koobno dad badan waa ka tageen oo dhintay dad nool waa ka soo qabno oo maxaabiis waa ka haynaa
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii aad caawa u kala dhagaysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska washington ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida kooxo jahaadiyiina oo xidhiidh la leh ururka xag jirka ah ee daacish ayaa duulaamo ay ku qaadeen dad rayida ku laayay dad tiro badan dadkaasi oo ku noolaa bariga dalka maali goor habeennimo ah kooxdan oo la baxday magaca dowladda islaamiga ah ee dhulweynaha saxaraha afrika ayaa sheegay in ay ka aargudanayeen qaar ka mida dadka deegaanka oo iyaga oo hubaysan dagaalka la hortegay kooxdaasi boqolaal qoys ayaa si kadisah uga barakacay guryahoodii kadib markii weerarku uu bilowday xilli habeennimo ah waxaana la sheegay in dadkaasi badankoodu ay u firxadeen gobolada dhinaca waqooyiga ku yaala ee dalkaasi maali kooxdan ayaa kumanaan qof ka dishay islamarkaana boqolaal kun oo qoys ay ka barakaceen deegaanadoodii ku yaalay wadamada niger iyo burkina faso iyo dalka maali waxaana ay jireen sanadkii laga soo bilaabo labadii kun iyo laba iyo tobankii kooxahaasi oo sheegay in ay yihiin kooxo islaamiyiina islamarkaana xidhiidh la leh ee kooxda daacish wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka yurub ayaa soo dhoweeyey qorshe midowda yurub uu ku doonayo in ay si wanaagsan iskugu dubaridaan habdhaqanka iyo la macaamilka muhaajiriinta soo gaadhaya wadamadoodii kadib markii muran uu ka dhashay marka badbaado oo ay saarnaayeen dad qaxootiya oo laga soo badbaadiyey badda kuwaasi oo iskaga gudbayay wadamada talyaaniga iyo faransiiska faransiiska ayaa ku eedeeyey talyaaniga in ay ku guuldaraysteen inay ixtiraamaan sharciyada badda kadib markii la sheegay inuu diiday maraakiibta gacanta ay ku haysay hay-adda aan dawliga ahayn horaantii bishan taasi oo dhalisay wadahadal ka dhacay brussels si looga baxo khilaafka cusub ee ka dhex qarxi kara midowda yurub ee ku saabsan arrimaha siyaasadda ee la xidhiidha muhaajiriinta dhammaan dhinacyada ayaa ku talinaya shir aad layskaga wareysanaya arrimahaasi inay iskugu yimaadaan wasiirada ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay mar kale kulan ku yeelan doonaan arrimahaasi ay kaga xaajoonayaan kulankaasi oo dhici doona sideedda bisha disembar ee fooda inagu soo haysa ukrain ayaa soo celisay qaybo ka mid ah awoodda tamarta ee dalkaasi hase yeeshee weli waxaa jirta koronto la-aan saameyn ku yeelatay malaayiin ruux oo ku nool gudaha dalkaasi ukrain kuwaasi oo iyagu weli harsanaya mugdi islamarkaana uu u dheeryahay qabow aada u daran oo bilowga xilliga qaboobaha ee jiilaalka dalkaasi ku dhuftay kadib markii ciidamada ruushku ay duqeyn cirkaa ku burburiyeen warshadihii korontada laga dhalinayay ee dalkaasi ukrain madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir zelenski ayaa ku booriyey dadka reer ukrain in ay koronto ay beekhaamsadaan haddiiba ay helaan koronto oo aanay isticmaalin in badan madaxweyne zelenski ayaa sheegay in lix milyan oo qof weli ay koronto la-aan ku jiraan madaxda gobolada ayaa sheegay in qaarkood ay ugu daran yihiin xilligana aanay helin wax koronto ah iyadoo qabowga xaddiga lagu qiyaasayaana uu ka hooseeyo eber marka loo eego darajada celsiuska ee lagu cabiro heerkulka qabowga hadda ayaa la sheegay in uu yahay xilligii bilowga jiilaalka iyada oo la rajaynayo amaba la filan karo in qabowga uu intaasi kasii darnaado intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg warkii dunida washington ayaad nagala socotaan waana idaacaddeenii fiidnimo aynu ku bilowno wararka iyo warbixinahaanu idiin haynay ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa la wareegay deegaanka ceeldheere oo la sheegay amaba ceeldheere buraale oo u dhaxeeya degmada aadan yabaal iyo mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha maxaas muumin maxamed xalane oo qayb ka ahaa howlgalka ayaa v o eda uga waramay sida
walaalaada mahadsan tahay waxaan joognaa hadda tuulada ceeldheere sidaad la socotid oo ka tirsan degmada aadayabaal oo maalmahan dagaaladu ay ka jireen eriyadeeda gaar ahaan waxaan tuuladaan ku sugannahay xadka maahana waa gudaha shabeellada dhexo gaar ahaan degmada aadayabaal shan iyo toban kilomitr meel u jirtay tuulada u jirtaa si nabadgelyahan ku joognaa howlgalkii hadda tuuladaas ka jirana waa soo gobogoboobay si guulahoona kusoo gobogoboobay nimankii nabaddiidkaa sidaa la socotid xalay waa weerar badana lg meelo badan loogu sameeyey sida ciidamada danam ciid waxaan ku sheega duqooyin kala duwan marka noolal iyo geeriba waa ku haynaa ayagoo noolna waa haynaa ayagoo dhintana waa haynaa haddii aan dib ugu laabano sida howlgalka u dhacay howlgalkan ma wuxuu ahaa duqeyn mise weerar ay ciidanka ay qaadeen walaal labadaba waa ka koobnaa duqayna waa jirtay ceeran weerar ciidanka xooga dalka gaar ahaan ciidanka danam qaadeenna waa jiray iyo ciidamo maxawsleyda iskaashanaa duqaynna waa jirtay marka howlgalkaasna waa soo gabagabay si guuli kusoo gabagabo maxaa khasaare ah inta adiga qof ahaan aad aragtay aniga xaggayna wax khasaaraha ma jiraan laakiin ayaga ma tiri koobno dad badan waa ka tageen oo dhintay dad nool waa kasoo qabno oo maxaabiis waa ka haynaa gaadiid waa kasoo qabsanay hubkoodii waa kasoo dadkii dagaalamayaasha hubkoodii waa kasoo qaadnay marka in lasoo bandhigana waa malayna dhawaanna waa soo bandhigaynaaba
waxaa sheegtay in duqeyn ay howlgalka qayb ka ahayd duqeyn markay dhacdo deegaanka waxaa laga yaabaa in dad shacaba ay ku sugnaayeen ayago shacabka maxaa khasaare hogaaray walaal dadka shacabka wax khasaaraha hogaara ma jiraan waxaan ognaha ma jiraan wax anaga hadda ognaha ma jiraan wax khasaaraha hogaara ma jiraan yaan ku dhihin wax ognaha ma jiraan maxaan ku sheegaa dadka shacabkana waa ka qaxyay guri inay khasaare gaartay waa laga yaabaa oo maxaan ku sheega guryihii lagu dagaalamayey tuulada lagu dagaalamay nimankan godadka dhex qoteen tuulada guri iyo wax saas inay khasaare gaareen waa laga yaabaa in hanti ku gubato waa laga yaabaa laakiin wax khasaarahoo dadka shacabka gaare aniga lama socdo hadday hadda gaaraana waa ka warhelaynaa haddoo la yidhaha waa soo sheegi doonaa dadkana mar horey ka qaxeen khasaare waxuuba gaara markay ka qaxeen duurka galeen oo meel biyalaan oo baadlaan ahoo duurka ay galeen guryahoodii ka barakaceen dhibaatada nimankaasa u geysto guryahoodii galay ayagana waa laga saaray inay si nabadgelya waktiyada soo socda ugu soo laabtana waa rajeyna hadoo loo yidhaha gudoomiye waxaan ku weydiinayaa howlgalka hadda goobta ay ciidanka ku sugan yihiin marka laga hadlayo dagaaladii dhacay gobolka shabeellaha dhexe haddii aad noo tilmaanto goobta aad kaga sugan tihiin jidka jayga oo isku xira aadan yabaal iyo mahadaay isku xira iyo ceelbaraf isku xira ayaan dhexdiisa joognaa marka soomaalida intay garana hadda waa garanaysaa intaana garanaysanna hadda degmada aadaybaal waxay naga xigtaa dhanka bariga ceelbaraf iyo mahadayg waxuu naga xigaa dhanka qoraxsinka marankey mari jira inaan joognaa shabaab dabo hadda koonfurta soomaaliya mase hadda bariga hiiraan iska gudbana ma jiro qaarna eriadaas ceelbaraf iyo webiga eriada isku toosan yihiin qaarna waxay jiraan dhankaasi ceelbuur iyo degmada aadibaal waxay ka xaggay ku go'toonsan yihiin marka marankay isku maraayeen wa waxaan qabanaa tira maxaabiista oo dagaalamayaala oo dhagarqamayaala oo iyagoo dagaalamaan qabanay qaarna ayagoo faniinay iyo raadina duulka kasoo qabanay waana haynaa wax dhibaataana uma geysan waxaan kuu sheega nidaamkaanu kusoo wareejinaa nidaamay maraana siday dadka ula dhaqmaan ulama dhaqmi doona
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo u warramayey wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane halkaad kala socotaan waa v o a washington dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in deegaankaasi lagu dilay boqolaal ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab warkan waxaa wariyaha v o a ee magaalada muqdisho u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo shir jaraa-id ku qabtay wasaaradda warfaafinta ee magaalada muqdisho wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu faahfaahin uga bixiyey howlgallo iyo dagaallo ciidamada dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid a qabaa'ilka garab siinaya ay saacadihii lasoo dhaafay la galeen al-shabaab wasiir al cadaala ayaa waxa uu ugu horreyn ka hadlay dagaalka ka dhacay deegaanka ceeldheere ee ku yaalla xadka gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe isaga oo sheegay inay ku dileen dagaalamayaal iyo horjoogayaal ka tirsan al-shabaab oo gaaraya boqol qof howlgal qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo saaxiibbada caalamiga ah ee taageera howlgalka lagula dagaalamaya khawaarijtu ay iska kaashadeen ayaa xalay saqdi dhexe ilaa saacado uun ka hor hadda wakhtiga halkaan aan taagannahay waxa uu ka dhacay deegaanka ceel dheere oo ku yaalla xadka kala qaybiya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyey islamarkaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubarrigan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen in ka badan laba boqol oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee al-shabaab oo ay ku jiraan laba-iyo toban horjooge goobtaas oo ay ugu diyaargaroobayeen in ay dagaallo rogaal celis ah ku qaadaan deegaano ku yaalla xadka gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo maalmo ka hor laga saaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalkii lagu qaaday deegaanka ceeldheere uu ahaa mid ay sii qorshaysay dowladda soomaaliya islamarkaana laga warhayay abaabul ay shabaabku ku doonayeen inay ku weeraraan deegaano horey looga qabsaday isagoo dhinaca kala qeexay in goobtaasi ay ku sugnaayeen horjoogayaal dhinaca dagaalka u qaabilsanaa al-shabaab khawaarijta la laayay waxaa ku jira ilaa toban ka tirsan horjoogayaashii hogaaminayey kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku uruursanaysay howlgalkaas waxa uu ku soo dhammaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka ceeldheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istaraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragtay ay ka abaabulayeen weerarro ayna doonayeen inay halkaa muxuu ahaa ay ku dhuumaalaystaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku howlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mida khawaarijta halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday shirkan jaraa-id uu qabtay ku-xigeenka wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale qeexay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya isagoo dhinaca kala tilmaamay in dowladdu ay weli soo dhoweynayso shakhsi walba oo shabaab ka tirsan oo isi soo dhiiba waxaan rabnaa in aan u mahad celinno shakhsiyaad badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka oo markii ay arkeen runtii baaqyada dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ugu imaanayey goostay inay ka haraan fikirka khawaarijta kuwaasoo si isdabajooga isugu soo dhiibayey furimaha ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay joogaan waxaan kaloon baaqu diraynaa kuwa weli ku harsan safafka khawaarijta oo aan leennahay saacad kasta oo idin dhaafta fursaddiinnu waa sii yaraanaysaa ka soo noqda dariiqa qaldan ee aad ku joogtaan una soo noqda dadkiinna iyo dowladdiinna kala faa'iidaysta baaqiinna marka laga yimaado warka uu maanta shaaciyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya haddana ma jirto il kale oo warbaahinta u xaqiijisay khasaaraha dagaalkii ka dhacay deegaanka ceeldheere oo ku yaala xadka gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo hadda wararka la helaya ay sheegayaan inay joogaan ciidamada dowladda soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa qaar ka mid ah qabaa'ilka iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa waxay al-shabaab kala wareegeen dhul ballaaran cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal haatana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka ah oo inoo soo diyaariyeyna lana socodsiinayo jacfar kukaay
kulanti wanaagsana kheerta hawada nagala socotaay meel walba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan waxaannu ku soo qaadi doonnaa dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa ay sheegtay in qiyaastii boqol ka tirsan al-shabaab lagu dilay dagaal ka dhacay soodinta hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddaba qiyaastii shan bilood kadib dagaalka ay kooxdan kula jiraan ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada deegaanka ma laga gaaray himiladii amaba ma u eg tahay kuwa laga gaarayo himiladii ay dowladdu ka lahayd madaxweynaha soomaaliya waxa uu muddadaasi sheegay in sannad kadib al-shabaab laga cirib tiri doono soomaaliya hadafkaasi ma u muuqdaa mid dhabihiisa la hayo arrimahaasi waxaa ila falanqaynaya oo barnaamijka martida iigu marti ah cabdiraxmaan sahal yuusuf oo isagu ah qoraa ka faallooda siyaasadda iyo amniga geeska afrika magaalada muqdisho ayuu ku sugan yahay cabdiraxmaan marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka
jackson ku dhawahay waana salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha radio dagaalkan muddo shan bilood ku dhow buu hadda socdaa ee marka laga soo bilaabo markii uu sida tooska ah u bilowday oo ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdu ay bilaabeen inay toos uga hortagaan al-shabaab gobollo ka tirsan waddanka soomaaliya dadka qaar baa aaminsan in waxoogaa cagajiida uu jiro in qabow uu soo galay dagaalkii ma isleedahay dagaalkan sidii loogu talagalay wuu u socdaa jaxfarow intaanan su-aasha u gudbin waa waxaan dhihi lahaa dagaalkan horta wuxuu qaatay saddex fay saddex marxaladood buu qaatay uu soo maray marxaladii kuwaad waxay ahayd bishii julaay ilaa bishii agost shan iyo tobankeedii dagaaladii ka qarxay bacool ciidamada ay al-shabaab isku daya inay galaan deegaanka soomaalida kadibna lagu jebiyey arrintaana kacdoonkaana uu u wareegay hiiraan ilaa bish shan iyo tobankii agost ay wadeen kadibna dawladdu ay ku biirtay oo ilaa ma garanaysaa waktigaa shan iyo tobanka bishi agost ilaa intii madaxweyne xashan maxamuud uu booqashada ku tegayay maalmihii dhaweeto na waa marxaladda labaad wey marxaladda saddexaad waxaa weeyaan booqashada hadda uu ku bixinayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku bixinayay gobolada dhexe ilaa haddana uu ku bixinahayana marxaladda saddexaad waaye marka natiijadu marka waxay tahay arrimaha ama dagaalka lagu jiro wejiyada badan leh ay dagaaladu ku jiraan waxa weeyaan beeruhu maleeshiyaadka ay ku jiraan ciidamada ay ku jiraan dawladdu ay hogaaminayso waxaan dhihi karaa guulo waa laga gaadhay oo kow ay tahay in dhul la xoreeyey oo ay laba tahay in dad fara badan oo ururka al-shabaab ah la laayay oo ay kamid tahay kalsoonidii oo soomaalida kusoo noqotay oo ay kamid tahay shacabka iyo dawladda oo waxa weeyaan isla jaan qaadayna waxaan ka hadlayaa dawladda dawladaha maamul goboleedka iyo federaalka iyo shacabka oo isla jaan qaaday iyo dadkii oo lagu la jiheeyey horta waxyaabahaas oo dhan waxaa la dhihi karaa guul la gaadho weeye dhinaca kale waxaa muuqata iyadana caqabada inay jiraan oo ay kow kamid tahay dagaalka oon ka soconin meelo kale sida south west iyo jubbaland dagaalka oo weliba markii la fiiriyo galmudug oo kale aana si fiican looga diyaar garoobin oo waxa weeyaan hir shabeelle aad moodo inuu dagaalku waxa weeyaan uu ka socdo iyada oo soo kala dhex gashay isku dhacyo beelaha qaarkood shabeellaha dhexe inkastoo la xaliyey ayada soo dhex gashay marka caqabadaha laakiin iyo dhinaca logistiga iyo dhaqaalaha oo waxaan wuxuu u baahan yahay dhaqaalo joogto ah wuxuu u baahan yahay shidaal joogto ah wuxuu u baahan yahay in lala falgalo oo u baahan yahay dhulka la xoreeyey in maamul loo sameeyo oo gargaar la gaarsiiyo oo dadku ay dareemaan dowladnimo oo ay dareemaan adeeg fiican oo ay dareemaan in ay isbedel dhaba ka dhacay oo dhinac kala duwan ah Way.
arrimahaas oo dhan markaan fiirino iyo dowladda awoodeeda markaan fiirino xaggaas waxaa la dhihi karaa caqabado badan baa ka jira laakiin guud ahaan eh, ujeedadii laga lahaa dagaalkan waxaan isleeyahay eh, wax ka mid aha eh, waa laga gaaray waayahay waxaad sheegtay eh, gobollo ka tirsan ee soomaaliya amaba maamul goboleedyo ka tirsan in dagaalku aanu ka socon Eh, dadka qaar baa aaminsan in marka dagaalka ee gobollada dhexe al-shabaab looga bilaabay haddii dowladda lafahaanteedu ay markaas eh, eh, weeraro ku qaadi lahayd gobollada ee al-shabaab ay sida buuxda u haystaan oo saldhigyada ay ku leeyihiin waxoogaa nafisa bay dareemi lahaayeen ee gooba- goobaha kale ee uu dagaalku ka socdo ee hadda jubbada dhexe oo kale xaruntii ugu weyneed al-shabaab baa ka jirta caadi bay u degan yihiin shirarkooda bay ku qabsadaan howlahoodii baa socda gurmadkabay ka soo abaabulaan halkaas ee qaraxyadabay ka soo abaabulaan maxaad is leedahay dowladda iyo maamul goboleedyaduba way u fiirsanayaan xarumaha si la ogyahay ee al-shabaab ay ku leeyihiin qaybo ka mida ee gobollada waddanka soomaaliya
Eh, jacfarow arrintan waa arrin la xidhiidha eh, istiraatiijiyadda ciidanka eh, loo baahan yahay in la dejiyo oo lagula dagaalamo al-shabaab midaas oo aynan weli aynan ka heshiinin maamul goboleedka si guud iyo dowladda federaalka waxaan ka wadaa en- en markii dagaalka la galahayo waa in istiraatiijiyad dhamaystira la wada dejiyo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka ay wada fadhiistaan saraakiishii eh, heer federaal iyo saraakiishii daraawiishta ay wada fadhiistaan shaqadii la kala qaybsado dagaalka la furo meelo badan laga furo ayay u baahan tahay Eh, laakiin markii dagaalka lagu koobo laba maamul goboleed oo keliya eh, waxay noqonaysaa inay al-shabaab helaan fursad oo waxa weeyaan ay iskaga gooshi karaan eh, jubbada asaa sheegtay eh, jubbada eh, dhexe iyo shabeellaha hoose iyo ilaa ma garanaysaa hiiraan Ma- iyo marka shabeellaha maxaa dhexe diidan- iskaga gooshi karaan maxaa- oo ay u gurmanka- arrima arrimahaas arrimahaas oo dhan waa arrimo u baahan istiraatiijiyada in la soco waxa diidan waxay tahay saan filahayo dagaalka hadda socda oo ku bilowday eh, kadis oo runtii eh, kadisnimaduna waa arrin ay dowladdu ka faa'iidaysanayso oo muhiim ah marka sometimes Eh, laakiin eh, uusan ku bilaabanin istiraatiijiyada dhamaystiran kuma bilaabanin Eh, midda kale diyaargarowga labadan maamul goboleed laftooda jubbaland iyo iyo south west diyaargarow eh, maynan gelin Eh, waxaa kaloo suurtagalaha waxooga baada-ay oo laftooda aan laga dagaalami karin eh, labada maamul goboleed oo iska dhooba ah oo aan baabuurta socon karin oo oo ay ka duwan yihiin shabeellaha eh, eh, eh, gobolada gobolada dhexe ay ka duwan yihiin iyo iyada lafteeda u baahan istiraatiijiyada lafteeda oo xagga dhaqaalaha u baahan ayaa lafteeda waa caqabad kale oo jirta weeye iyo ciidamada xataa Am- A- atmis oo laftooda aanan eh, kaalintii loo- loo- la rabi aan qaadanin waxaa jacfarow muhiim ahaa waa inay jirto en, eh, xafiis ama meel laga maamulo dagaalkan oo xamar ku taala oo saraakiisha ay fadhido oo waxa weeyaan eh, ay noqonayso xogta laga qaadanayo oo laga tawjiihinayo waa inay jirto oo xataa ciidamada eh, ma garanaysaa eh, federaalka iyo maamul goboleedkaba ay ka wada shaqayn karaan ciidamadan Way. Ma eh, jiraa waxa marka- weeyaan saaxiibada ma- laha ay ka wada shaqayn karaan arrimahaas oo dhan Ma- baa u ma- baahan ma- in la dejiyo Waaya.
laakiin guud ahaan waxa hadda la qabtay waa arrin bogaadin mu- mudan oo runtii muhiim ah waayahay marka laga soo tago madaxweynuhu inuu booqdo ee, goobaha dagaalka uu ka socdo oo dableyda ee, deegaanka iyo ciidamada dowladdu ay al-shabaab kula dagaalamayaan oo uu dhiirigelin u sameeyo ee, ma jiraa qorshe intaasi dhaafsiisan oo dowladdu ay ka leedahay dagaalka ay al-shabaab kula jirto shan bilood ku dhowaad buu hadda marayaa Qorshaha- dagaalkaas bilowday ilaa iyo haddana wax cad oo muuqda ama qorshe cad oo muuqda oo dowladdu ay ka leedahay dagaalkaas iyo dhiirigelinta dadka la dagaalamaya iyo eh, garab istaagga ciidamada dowladda lafahantooda oo muuqda ma aragno marka madaxweynuhuna markuu yimid xilka waatii uu islamarkiiba ku dhawaaqay dagaal ka dhan al-shabaab ballanna ku qaaday in sanad gudihiis wadanka laga ciribtirayo hadda lix bilood buu kor usii dhaafay ee, welina wax muuqda ma jiraan marka laga reebo ee, dadkii uu ku dhiiraday in al-shabaab ay la dagaalamaan jacfarow qorshahan oo madaxweynuhu ku tegaya booqashada waa mid daaran eh, inuu u kuurgalo waxa meesha ka dhacay mid daaran baahida meesha taagan inuu soo fiiriyo mid daaran in dagaalka eh, la sii wado inay muhiim tahay laakiin dhinaca kale waxaa muhiim ah in ay xukuumaddu ay ka jawaabto baahidahan baahiyaha meesha yaalla oo kale sida masalan shalay eh, la- la- ama maanta mid ahayd eh, xariga laga jaray isbitaal eh, nacadale ku yaalla oo kale laakiin waxaa muhiim ah meelahaas hadda la xoreeyey oo kale in ma- baahida xagga ma garanaysa humanitarian iyo dadka wax la gaarsiiyo waa muhim waxaa kaloo muhiim ahaa in ay dawladdu ay ku adkayso dagaalka in ay sii wadayaa muhiim aha runtii way jirtaa dagaaladana waa dagaala oo adag weeye oo xaggii xaggaba laysku weerarayo oo khasaaro badan xaggii xaggaba uu soo gaarayo laakiin waa dareemi kartaa waa in ay noqoto istaraatiijiyada ballaaran oo ay xukuumaddu kaga jawaabayso baahida muhiimka waa muhim in la kasbado muwaadinka soomaaliyeed maskaxdiisa iyo caqligiisa in la kasbado waa muhim taana waxay u baahan tahay in gaajada lagala dagaalamo waxbarasho la siiyo caafimaad la siiyo dhul dhoorka la xoreeyey oo runtii ama toban sano ama shan iyo toban sano ay al-shabaab higteenna in dadka nolol loo sameeyo oo ay arkaan in wax ka bedelan wixii hore oo dowladnimada cadaalada ay meesha timaado oo mar ay timaado arrimahaas oo dhan waxay u baahan yahay arrimo camali ah oo practical ay u baahan tahay hadal ooma baahno marka laga soo tago ee dagaalka tooska ah in badan waa laga dhawaajiyey dowladda mas-uuliyiinta ugu sarreysabaa ka dhawaajiyey saraakiisha amnigabaa ka dhawaajiyey in haddii al-shabaab dagaal lagula galo goobo ka baxsan magaalada muqdisho oo looga adkaado ay suurtagal tahay inay ka aargudato shacabka magaalooyinkana ay dib ugu soo laabato feejignaanta dowladda iyo ciidamada ammaanka ee dowladda magaalada muqdisho gaar ahaan intee bay la eg tahay waad la socotaaho muddooyinkii u dambeeyey qaraxyabaa kusoo laalaabanaya waxa weeyaan caasimada muqdisho waa maga madaxa soomaaliya waa meesha awooddu ay taalo dhaqaalaha iyo dadkuba ay joogaan waa meesha laga abaabuli karo meelaha hadda laga dagaalamayo dadkoodii ay meesha joogaan hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto iyo caqliba marka waxaa laga yaabaa marka arrinta arrimaha aad sheegayso oo radi ficilka ama argoosigu ma dhacaya weye laakiin waa arrimahaas oo kale waxay u baahan yihiin in dagaalka hadda socda lasii wado meelaha kale aan sheegayna laga furo istraatiijiyad cusub oo xagga amniga ahana runtii lala yimaado xagga muqdisho oo kale oo hadday noqoto mid fiisa kale oo baaritaan joogtaha hadday noqoto mid oo sirdoon ah labadaba kor loo qaado arrimahaas oo dhan aa u baahan in xoogga la saaro adiga maxaa kuu muuqda dagaalkan hadda socda halkeebuu ku dhammaan karaabaad is leedahay goormuusa dhammaan karaa dagaalka lama saadaalin karo waktiguu dhammaanayo laakiin waxaa ii muuqata haddii sidan wax uu kusii socdo dagaalada waxa weeyaan shabeellaha dhexe ama hiiraan ka socda hadday sida ku socdaan galmudugna runtii sidan hadda raabacsanaanta jirta laga dhaafo oo dadargeyn lasii geliyo south south west iyo jubbalandna ay isu diyaariyaan inay dagaal galaan yani ciidamada artisda ay kaalintooda qaataan iyo runtii kaalintan muhiimka ee turkiya iyo ay qaadanayaan maraykanka haddii sidan lagu sii wado dowladduna dhaqaale ay hesho waxaan isleeyahay guulo aada u muhiimsan ayaa laga gaari karaa laakiin haddii iyo weliba in meelaha la xoreeyana ma nolol ka duwan tii horena dadka loo furo loo sameeyo waxaan isleeyahay fursad fiican baa muuqata oo laga faa'idaysan karo
ugu dambeyntii mar kale waxaa muuqata waxaad ka dhawaajisay meelaha la xoreeyo in lol laga abuuro inta badan markii goobo muhiima ay dowladda iyo ciidamada deegaanku qabsadaan badanaa laguma nagaado oo haddana dib baa looga soo baxaa dadka qaar waxay yidhaahdaan arrintaasi waxaa keenaya qorshola'aanta iyo dagaalka oo laablakac iska ah arrintaasi sow ma abuuri karto niyadjab ku yimaada dadkii dagaalamayey ee dagaalka kula jiray al-shabaab
arrintaas saa sheegtay way abuuri kartaa niyadjab iyo dibudhac way abuuri kartaa laakiin waxaa laga hortegi karaa in meelaha la qabsaday oo kale markii la qabsado in uu jiro ciidan kale oo tababaran oo wareega oo meelaha kolba ay joogaan nimankaas ku dhumaalaysanaya ku weerari kara oo oo arbushi kara ama soo afjiri kara waa inay jiraan waa in dadka marka iyagana laga faaidaysto awoodda ay leeyihiin xagga sirdoonka iyo laga faaidaysto shacabka waa in adeegii ay lahaayeen loo fidiyo runtii dawladda duruufo adag baa iska jira oo laga yaaba in wax kasta ayna buuxin karin laakiin waa inay ku talagalaan in dagaalkan uu yahay dagaal oo dhamaystiran oo meelaha la xoreeyo in ay ku nagaadaan oo waxa weeyaan horumarna dadka loo sameeyo taas ayaan guul ugu gaari karaa laakiin in kolba meel loo socdo oo laga soo laabto xal kuma jiro aad baad umahadsan tahay adaa kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah qoraah ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga geeska afrika khadka magaalada muqdisho isagoo ku jira ayuu marti ugu ahaa barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jacfar kuukaayo nala socodsiinayey barnaamijka martida mikrofoonka halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenay go'aansatay inay xafladda dhalashadeeda xabsiga ku dhex qaadato iyadoo xafladdii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii ka soo qayb galay ee munaasabaddii dhalashadeeda la wada joogo ayaa waxaa soo daahay ee keega ama duulshihii la jari lahaa ee dhalashada intii doolshihii la sugaayay ayaa waxaa yimid marka boolis iyada raadinaya waxaa kaloo aad maqli doontaana jacaylkii oo la buddigayo hooliyowga xiisaha bariidada arurnimo barqada tabaysaa qof bogsiin karaayo boogaha dhayayay barashada ku moodaa yacni markaad waxaana wanaaga ka yaabto waxaad soonanaysaa wixii hore o dhan dee dhakhtarkiisii baad heshay beriyo weedhahaagay rajo badan ka filataa beerlaxawsigaagay nafta baari noqotaa ka hor barashadaadii badqad ruux ku noolaa soo badweynta caashiqa bartankeeda maad dhigin balada jacaylkaasi la buddigayana xubinta halabuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaane sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa caawan aynu ku wada caweyn doonaa barnaamijkuna wacaweyska washington
waxaan ku bilownaya dhegaystayaal qof kastaaba sannad guurada dhalashadiisa waxa uu sida caadadaa ku xusaa kolba meesha iyo weliba goobta uu jecel yahay inuu ku qaato maalintaasi ku weyn iyadooo lagu kala duwan yahay islamarkaana qofba uu dookhiisa maalintaasi waxaa agtiisa ku weyn uu ku qaato haddaba haweeney ku nool gobolka north carolina ee dalka maraykanka ayaa la tibi tallaabo la yaab leh oo fajacya ama kaa ku riday ehelkeedii asxaabteedii iyo weliba cid kasta oo maqashay iyadoo dooratay inay ku xuso sannadgurada dhalashadeeda meel cid kastaaba ay la yaabtay haweenaydan ayaa xilla ay ehelkeeda iyo weliba ay qaraabadeedu ay u soo diyaargaroobeen inay la weyneeyaan sannadguradeedan mar keliya taa haweenaydii xabsiga loo taxaabay iyadoo dadkaasi sidoo kale ay la yaab ku riday markii ay ogaadeen in iyadu xadhigga ay lugaheeda ku doonatay bal haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan isha soo mariya islamarkaana inoo hayaa waa mahadsantaha shirwac waana dhowahay wagaag bal sheekadan ishaad marisay waanad la socotay haweeneydan dabcan dee warbaahinta maraykanku ay aada u qorayso aadna loogu qoslay haweeneydan maxay ahayd haweeneydan waxaa la yidhaahdaa ruth bryant waxa ayna degantaha ama ay ku nooshaa gobolka north carolina marka waxay dooneysay inay u dabaaldegto sanad guuradeedii dhalashada ee boqolaad marka si cajiiba ay rabtay inay u xusto sanadkan oo waxyaabo la yaab leh ay samayso si ka duwan sanadihii hore ayaa hamigeeda ku jirtay inay wax yaab leh oo lagu xusuusto samayso sidaas daraaddeed waxay niyeysatay ama ay ku fikirtay inay xabsiga ama jeelka dhexdiisa ay ugu degto ee dhalashadeedii boqolaad markaa dee cabdiqaadirow iska garanaya dee qofku hadduu jeclaada xabsiga inuu tago dee sabab lagu geeyo ayay noqonaysaa qofkii layskama geen kara xabsiga marka maxay dembi lagu geeyey amaba ay noqotay inay isku xidho waxay tagtay meesha qolyaha debdemiska marka waxay soo rabshaysay ama ay fawdo ku kicisay shaqaalihii debdemiska hawshoodii socotay ayay joojisay meeshii ayay qas ka kicisay kadibna gurigeeda ayay soo aaday marka iyadoo xafladdii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii kasoo qayb galay munaasabaddii dhalashadeeda la wada joogo ayaa waxaa soo daahay keega ama duulshihii la jari lahaa ee dhalashada intii doolshihii la sugaayay ayaa waxaa yimid marka boolis iyada raadinaya marka booliska waxaa u shidnaa calaamadii oo walalac dhehaysa oo nalalkii booliska u shidnaa yani boolis howlgal ku jira ayuu ahaa gurigii ayuu soo galay markaas ayaa la yiri bryant ma adiga booliskii bay ku tiri waxay ku xiran tahay wixii aad doonaysay wax la mid a isagay dib su-aal u weydiisay marka adiga markii la ogaaday waa la waday gacmaha ayaa laga xiray booliskana gacmaha ayaa wax ugu jiray markay sii baxeen ayay xitaa waxay isku daysay inay booliskii jirdil u geysato oo laad iyo feer iyo waxbay la dhacday booliska ayaa xitaa wuxuu leeyahay jilbaha i xanuunaya iga daa Eh, marka iyadiina waxay ku leedahay anigaba jilbaha waa i xanuunayaan oo waxay doonaysay inay sii kordhiso waxyaabaha lagu xiri karo marka inay xaqiijiso inay jeelka gasho maalintaasi ay sanad guuradeeda xuska ugu golo iyadoo xabsiga ku jirta iyadoo xabsiga ku jirta ka ay dembigiisii kordhinaysa dembiga sii kordhinaysay waan marka gartay marka ma la geeyey gabadhii xabsigoo sidii ma u hirgashay Een, gabadhii waa la geeyey aan raacda haweeneydii Ee, marka ee, markii la geeyey waxaa la soo sawiray iyadoo haysata ee, calaamadda xabsiga qofka la xiro sawir ayaa laga qaadaa ee, kadibna waa la xiray marka waa la xidhay oo dabcan dee calaamadaasna saasay u qaadato hadde magacii jeelka iyo weliba dharkii la xidhanaya ee midabka een, orange-ka amaba liimiga ahaa Een, ma la soo daayay cabdiqaadir oo markaa mise waa meesha way ku jirta Een, markii dharka jeelka loo xiray oo la sawiray adiga kadib waa la soo daayey laakiin ujeedadeeda ayaa waxay ahayd iyadoo xabsiga ku jirta inay ugu soo gasho wakhtigii dabaaldegeedii marka meeshaas ayay ku ciyaartay ay qoobka ciyaar ku samaysay ay ku dabaaldegtay ee, gudihii xabsiga ee, ugu dambeyntiin waa la soo daayey Een, taariikhiyan markaasi u eg tahay hore xabsi ma loo geliyey oo ma la xidhay oo gabadhani gabadh xabsi soo martay ma tahay Ee, gabadhan weligeed lama xirin boqol sano ayay jirtaa weligeed lama xirin marka een, waxay uga gol lahayd ama ujeedadeeda ay ahayd beri ka mida baryaheeda inay xabsiga soo aragto oo rikoorka ama taariikhda ay u gasho in la xiray sababtoo ah boqol sano ayay jirtaa ee weligeed lama xirin qof waxay ahayd clean ama nadiif ah marka la fiiriyo backgroundkeeda ee laguma hayo marka sidaas daraaddeed ayay u doonaysay wax xusuus leh oo yaab leh inay samayso weliba xafladeedii dhalashada ee sanad guuradeedii boqolaadna inay xabsiga ku dhex samayso cabdiqaadir markaad eegto taariikhiyan dee dabcan boqol sannadood qof soo jiro intaasoo sannadood soo noolaayoo soo jiray qiyaastii wax kasta way soo aragtay sanad kasta sagaal iyo sagaashankii sannee ka horreeyay waxa laga yaabaa inay kolba wax lagu soo dabaaldegaysay kata u dhinayd unayn ahayd inay xabsina ay ku qaadato dabaaldegeeda marka waxaan maqli jira un cimri tegey ceeb laguma sagootiyo Een, xitaa waxay la midna tahay meesha ay ka yidhaahdaan cimrigaaga oo raaga wuxuu ku tusaa eh, geel dhalaya Geel- rag baa yidhi yacni mahmahadaas waxay ka timid in aan weligii arkin geel dhalaya marka Ay, ay.
iyadana hadda cimrigeedoo raagay waxay rabtay inay aragto iyadoo xabsi ku jirta aad iyo aad marka eh, waxaysan weligeed arkin waa inta u dhinayd intii u dhinayd ayay ahayd nolosheeda maadaama ay boqol jir tahay oo xabsina aysan weligeed arkin eh, intaas ayay ka doonaysay aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdiqaadir adigaa mudan
xubinta halabuurka iyo heesaaga waynu u soo noqon doonnaa ee bal haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanadda khadra daahir cige
Love.
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga uu marti inoogu yahay abwaane maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saalim iyadoo qaybtan oo ah tii kuwaad ee waraysigana uu inagula wadaagi doono maanse uu ka tiriyey jacaylka bal marka hore aan barnaamijka ku soo dhoweeyo abwaane maxamed saalim aad baan u dhaway cabdixakiin shirwac aad baad u bahadsantay adiga idaacadda weyne v o eba waan kaaga mahadcelinayaa kulanka qiimaha leh waagaag cimdooyinka dambe sugaan badan baad soo saartad magaaladaasa ugu soo daysay gaar ahaan iyo weliba jacaylka ah xagga jacaylka aduunbaa ka miisay mise waayuhun baad la socota de kolley labadaba way noqonaysaayo waayahana waan la socdaa xaggaygana kama maqno jacaylku jacaylku waa wax bini aadankiis kala nool niman baa habeen annakoo aanu saaxiibna wada joognay ayaa waxay raa ni qoladiinna wax tirtirisa jacaylku mase gaar ugu dhacayn dadka ugu dhicin waxaan ku niri waxaan ku yidhi maye dee siduu dadku ugu dhacun buu noogu dhacaaye laakiin annaga wixii baanaanu qarin karayna waana kaa dabtaba heesayna marka xaaladdaydii baa meel kasta laga dhegaysanaya aad marka dadka kale way qarsadaano ama si kaley u soo gudbiyaan baan jiray idinku wixii baad sugaan ka dhigaysaa dee imtinka xaaladii igu dhacday markaan caawa hees ka sameeyo heestii baxday dadka wada dhegaystaan sawir waxbaba qarin kari maayo wixii waa gudbaya waagaag haddaynu soo qaadano budugii jacaylka hadda waa jacaylka waa la buddigayba halkaas markaa ugu daayay miyaa maaragtay mise waa laga goostay
markaad xal weydo bini aadanka halka ugu dambaysa ee lagaga hadha waa marka ilka la dhiga soo maha intuu qofku nool yahay ee uu xay yahay deerto lagama quusto haddii uu buko qofkuyo uu bukaan yahayo xataa bukaankiisa xal loo waayo dee waa layska rogrogtaa raqdiisaa laakiin marka budhigii micnaheed waxa wey qofka marka iil la dhigo maalintaasa kugu dambaysa hadalhayntiisa hadduu dhib badnaa iyo hadduu dheef lahaa labadaba wuu tegidee micnaheeduna waxay tahay in maansadu budhigii jacaylkayga waxa weeye halkaasu ku ekaaday kusoo dhammaaday gebigiisba markaa jacaylkaa isagaa wax muddo lasoo wado rajo laga qababa hadda rajo la-aanba maansada haddaynu galno maxay ku timi se maxay odhanaysaa maansadu sawirka guud ee xambaarsatay waxa weeye cabdixakiino qof qof bartay deetana isagoo dhaawacyo iyo dhibaatooyin hore nolosha ka soo arkay oo jacayl deetana wixii kalsoonida la yidhahda noloshiisa ay ka dhinteen ayaa wuxuu baranayaa qof qofkaasaa wuxuu dhisaya kalsoonidii isaga ka dhimatay keerin badan buu siinayaa kalgacayl badan buu siinayaa wakti fara badan buu gelinayaa yacni wuxuu tusaya inuu dhib iyo dheefa la wadaagayo wuxuu tusayaa wixii hore oo xumaaday inuu isagu sixi karo wuxuu tusayaa nolosha inay iil mooyaane adduunka aanay ku kala tegin deetana taasi markay dhacdo ayaad adiguna dee soo dhowaanaysa qalbi bilaadan mar walba waa iska wax fudud haddii tacab la geliyo marka qofkii marka uu ku wada hanteen isheshaan idinkoo isbehelina dee noloshiinni qalbiyadiinni isku soo dhowaadaan ayaa muddo kadib haddana dee caqabada imanaysaa marka waxay maansadaas horta sawirka guud ay xambaarsantay waa taasoo marka dambena xal baa loo waaya saasoo ku dhammaanaya deetana dee budhiggii jacaylkaygu halkaasuu ku eegay weye noloshuna guud ahaanba haddii aad si guud u dul istaagto go-aanka kama soo hadho qofka bini'aadankii haddii uu go-aan gaadho xaaladiiyo uu ku jiro horta wuu ka baxaa hadduu doono tuka aadan ka galo ama tuka wanaagsan ha gale laakiin marnayba haddii aad xaaladaad ku jirta aad xali weydo inaad ka dhaqaaqdo waa xalka ugu dambeeya marka halka ugu dambaysa la gaadho ayay noqonaysaa budhigaas budhigaasi de waa wategiiba already wax soo noqonaya naf gooda iyo roob galbeed midkoodna hadduu galbado soo meehen gadaaluma soo noqdeen aad iyo aad iyo aad marka haddaynu u galno maansada eryadeeda maxay odhanaysaa waxay odhanaysay marka hore bilowgiisa kalgacaylka bilowgiisa moogti marka hore bilowgiisa baashiraadda ereygiisa baxnaaniyo ogaalkiisa naftu way u bogtaayoo dhankiisay u badataa boholyowga xiisaha bariidada aroornimo barqada tabaysa iyadoo toddoba subaxnimo lagula soo hadlayba tobanka oranaysa tolo miyaad la soo adshin kale markuu dembaalku xad beelo moogti mararka qaar baad odhanaysaa gacanta ayaga kaa dhacday hadda gacana kagama dhicin waad iska doonaysaa qofkii gacanta ayaga marka boholyowga xiisaha bariidada aroornimo toddobadii subaxnimo iyadoo lagula soo hadlayay ee tobanka subaxnimo arnasa gormay u kaa dambeysay warsanigii laba saacadood ka hor wada hadlayni labada saacadood baa laba maalmood kula noqonaya laba maalmood kula noqonaya hooliyowga xiisaha bariidada arnimo barqada tabaysaa qof bogsiin karaayo boogaha dhayaaya barashada ku moodaa yacni markaad waxana wanaaga ka yaabto waxaad soconaysaa wixii hore o dhan dee dhakhtarkiisii baad heshay aad iyo aad qof bogsiin karaayo boogaha dhayaaya barashada ku moodaa beriyo weedhahaagay rajo badan ka filataa beerlaxawsigaagay nafta baari noqotaa beerlaxawsigaagay nafta baari noqotaa ka hor barashadaadii badqab ruux ku noolaa soo badweynta caashiqa bartankeeda maad dhigin soo basharka oo idil magacaaga maan barin soo bilista koonkaba keli kaalamaan bixin soo boggayga muxibiyo marxabayn kumaad badin waxaan beri ka dhaartoon ka bogsooday waa hore soo iguma beerto uma baahni maantaba adoo jacayl ka dhaartayba markaad xaaladdaa gasho haddana aad moogta aad halkii ka meysaysaa hore biniaadan waa basiidde aad iyo aad waxaan beri ka dhaartoon ka bogsooday waa hore soo iguma beerto uma baahni maantaba jacayl xoog badnaadaan isjiirjiir ka baaqane haddaad aragto laba qof oo ishaysta oo murmayo oo kala cadhoonaya oo sometimes kala aamusayo oo haddana isu soo hiloobayo oo oo laba qofoo jacayl daacadii ka dhexeeyo marka waa xiisaha iyo jacaylka keenaya in ayaa labada xaaladaa leh xaaladdaa haddii aan labada qof iskuba dhicin maalmo kala aamusin telefoonka onlineka iyo waad saa u yara dheehan oonad fariimihiisaa u dibi ooma la hadashayn biskadiisaanad is odhan oona is- iyaduna xaaladdaasoo kala gelin kaas jacayl maaha de haddii laysbarto laissalaamo laysdhaafo dee dadku waa dad syaqaan udha jacaylkama dhexeeyo marka baalkaas xalad male kaas xallad ma leh waxaad odhanaysaa de yacni markaad heshaad dib u xasuusanaysaa moogta xaaladahaas soo marteen Ay, ay, ay.
laakiin laba qofoo iska wada socda uuna nabadii khayratu ka dhexayso Ha.
jacayl kama dhexeeda waa iska caadi waa Caadi ah.
wax saa usii buran maaha Mhm, mhm.
marka jacayl xoog badnaadan isjirjir ka baaqane sida laysu bilaye maalmo laysu baantaa mar un buu curtaayo fahamkuna buraayo xaajada bas noqotaa xaalada xudka xaalada xudka taa haa dharaaraa busayl iyo boholyow la luudaa dharaaraa busayl iyo- busayl iyo boholyow la luudaa dhaayuhu burqanayaan wadnuhuna babanayaan niyadduna belbelaysaa xusuustana barkanaysaa waxa xusuusta la yidhaahdo yacni qofka markaad yaro kala aamustaan xusuustiisaa moogta way maalmi maalmi calaamad xasuusanaysaa dee marka maba ahaa xusuusta waad barkanaysaa barkinsoo lama barkado adagoo xusuus baad barkanaysaa taasaad weheshanaysaa haa Ay.
beernugeel dad beernugeel dartiibaa qofba kala basgaadhaa lama kala bogsooda onlineka baas baa nafta hiilbidaysaa Ay.
inaad aragti mooyaane markuu qofku qof jecel yahay ay kala aamusaan onlineka xitaa qofka koowaad ba noqdaa dhibaatada jirta adoo isla isyara mashquulin baad onlineka saa furaysa facebook mase iyadaaba ugu horeysa qofka ugu horeeya markaa intana xasuusta la mataranta maraysa maiskadiisa waa walbahaarkada halkaana kaaga furmaya aad bogsiga.
iyo aad aad iyo aad lama lama kala bogsooday onlineka baas baa naftu hiilbidaysaa Ay.
fariimihii bilowgaa sida buug la xafidaa Ay. way wayii hore ha salaamu calaykum tibad kasoo bilaabaysaayo markaas saddex saacadood xaaladka yargeliysaa moogta marka waayii horead soo wada marteen baad dib u daalacanaysaa Ah.
alla maalmihii wacnaayo wixii dhoola soo dee marayay moogta fariimihii kalgacalka ayay dib akhriyaysaa ayaa dib isaga akhriyaysaa Aye.
sida buug la koobaa Ay.
deetana adoo marxaladdaa ku jira ayaa barqa subaxa iyadoo nafta biisa tahayba oo noloshaadii caadigaa iskaga waayahay ku mashquulsantay mashquulsantay haa midkood baaqsanaanaya bariirada ku kediya Mhm.
adigoo uun filinba telefoonka laakiin dee isla go-aan baad gaadhay iyo telefoonka ugu soo dhacaya Mhm. marka midka midkoodba ad- adkaysan waaye midkood baa dee mid baa wanaagsanaa kan kalema mu adkaysanayno iskeyna kole kanba wiiman laaye Aye.
waa laga soo erca korreeyun Middaa kusoo horeynaya.
soo socday aad iyo aad ya aye marka markay halkaa marayso muxuu ahaayen kalgacaylku waa belaya bartaa markay marayso ballantaynu dhiganayo ayaa wuxuu odhanaya ballantaynu dhiganayo beydkaynu qorshaynay inuu buro ma filane inuu baaqday iyo dhici inuu baaqday dheh haa marka maa sidaas xaaladeed horta halkaasay ahayd Marka- marka aakhirka markan labadii qof mid mid adkaysan waayo A- ay- ee ay- laysu yimaado ayaa leeyahay yaanu- yaanu burin ba Ha, halkii ayuu oranaya.
Marka dardaaran baa la adkeynaya balan.
laakiin dardaaranka waa had- qaarna ilaahay buu ku anfacaa Haye.
oo dee reeray noqdaan awlaad jacayl ku dhalatayna soomaalida waxaa tira udgoonkaad ka garataay waxay wadaadhaxayda ku dhalaan oo nolol bay sameeyaan aad iyo aad qaarna dee maogtay beri baan wax jeclaadun bay kaga soo hadhaa Ay, kaga soo dowlad bay ga kacday Ha, ha.
yees Aad- baa jirta aan imika weli soo bixin laakiin kulley dhowaan soo bixi doonta oo muuqaalkeeda xataa la duubay laakiin aan la baahin fanaanadeyda deeqa axmed geed baa qaada marka waxaa la yidhaha heestaa aan ku keenay dowlad waxaa la yidhaha maxaa dowlado burburay Haye.
dareen dhaba lagu alkumay dadaal badan loo huro dubaaq iyo maanku tabay Haye. marka waa dawladda caadiga ahayd maaha waa waa- waa- waa jacaylkii.
dowladii caadiga maahe waa tii qalbiga laga dhiso laba dowladu waa mid caadi loo dhiso Haye.
mid qalbiga laga dhiso Haye.
ta qalbiga laga dhisaa ka xanuun badan ta caadiga loo dhiso Mhm.
marka dowladda qalbiga laga dhisay burburaya waa- waa waa xaajo aad u adag dhegaystayaal heestaasi weliba sugaan kale oo maxamed saalim curiyene barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaana toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkani caweyska washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo caweysin wanaagsan
Haddana gula mari
degeystayaal codkaasi rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya khadra daahir ciga waxaa ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo inoo soo diyaariyey cabdixakiin maxamuud shirwac halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington intaynaan dhinaca kaalmaha sugaanta hore uga sii socon mid ka mid ah amaba mid iyo labaad idiin soo qabto wararkii caalamka koox jihaadiyiin oo xidhiidh la leh ururka xag jirka ah ee daacish ayaa duulaanna ku qaaday dad rayida oo ku noolaa bariga dalka maali goor habeenimaa kooxdan oo la baxday magaca dowladda islaamiga ah ee dhulweynaha saxaraha afrika ayaa sheegtay in ay ka aaragudanayeen qaar ka mida dadka deegaanka oo iyagoo hubaysan dagaalka la hortegay boqolaal qoys ayaa si kadisa oo aan ku talagalahayn duulaanku u cuskaday kadibna ka barakacay guryahoodii kadib markii weerarkaasi uu bilowday xilli habeennimo ah kooxdan ayaa la sheegay inay aas-aasantay sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii waxaana la sheegay muddadaasi ay ka jireen gobolkaasi in ay dhibaato u geysteen oo ay dileen kumanaan qof halka ay boqolaal kun oo qof oo kalena ka barakaceen guryahoodii cabsi laga qabo weeraradooda gaadmad ah aawadeed kooxdan ayaan ku koobnayn dalka maali balse u tallaaba waddamada niger iyo burkina faso haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa codka fanaanka xasan aadan samatar aanu idiin soo qabanno
cishaduu ilaahay ka taagay udublihii ciidana ka dhigay gugul cishaduu ilaahay cirka taagay udublihii ciidana ka dhigay gugul webiyadaa cartamayo cirifyadaa bad kaga xidhay iyo buuraha culus webiyadaa cartamayo cirifyadaa bad kaga xidhay iyo buuraha culus cimrigeeyb adduunyada waxa jira colliyo nabade cayriyo nin xoolaale cimrigeed adduunyada waxa jira colliyo nabade cayriyo nin xoolaale iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calafka ku qodhan cunaastegi maaye caashaqa habaayicin adna calafka ku qodhan cunaastegi maaye caashaqa habaay
xawana cadkiis iyo dadh calaantan laga dhigay cishada ma unayd xawana cadkis iyo badcalaanta laga dhigay cishada ma unayd cawana ma nooshaha caqladida hadalku carab dalab la sheege cawana ma nooshahay caqladida hadalku carab dalab la sheege ceryaama iyo boodh ciro ha isku qarinine noloshayda caydhiyo ceryaama iyo boodh ciro ha isku qarinine noloshayda caydhiyo
hagaag heestaasi ay wada qaadayeen allah u naxariistee xaliimo khaliif cumar magool iyo xasan aadan samataar ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhammaantaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo
ku caarcaarin maaye caashiqayska